Song and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaadka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaah sideedda bisha julaay sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waxa ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowrka dhallinyarada ay ka ciyaari karaan doorashooyinka soo socda ee soomaaliya laakiin mid kalena waa ka soo horjeedaa in la yidhaahdo dhallinyaradu ha loo qoondeeyo kuraas maya waa kasoo sababtona ule waxay tahay waddankan dhan ayaa waa dhallinyaro ah hogaanka ayagaa wadahaya ayagaa wax samayn kara ayagaa wax qabsan kara laakiinse haddii yidhahdo sida dumarkii tiraha loo tiriyo waxaa weeye waa lagu xadiday waxaad sidoo kale maqli doontaan muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay isku qanacsanaanta iyo kalsoonida nafta kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa talaadadii qirtay in ay soo baxayso caddayn muujinaysa in coronavirus uu hawada ku faafi karayo arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiir ahi ay hay-adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunka habdhiska neefsiga maraha uu dadka isaga kala gudbi karayo maria van kharkof oo ka tirsan koox farsamaha oo u shaqaysa w h o ayaa waxa ay sheegtay in muddaba ay ka hadlayeen in laga yaabo in viruskani hawada laysaga kala gudbin karayo w h o ayaa hore u sheegtay in cudurka covid uu ku faafi karayo marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka qaba uu qof kale habdhiskiisa neefsiga uu ku qaato hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray taasoo isniintii la daabacay ayaa laba boqol soddon iyo sagaal saynis yahaan oo ku kala sugan laba iyo soddon dal waxay u soo bandhigeen cadeymo ay muujinayso in fayraskaasi hawada lagu kala qaadi karayo madaxweynaha brazil bolsonaro ayaa sheegay salaasadii shalay in laga helay xanuunka coronavirus kadib muddo bilo ah oo uu yaraysanayay khatarta xanuunka islamarkaana uu ka madax adeegayay khubarada caafimaadka iyadoo xitaa uu fayrasku dalkaasi ka dilay shan iyo lixdan kun oo qof madaxweyne bolsonaro oo soo noqday kabtan ciidanka dalkiisa ah ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaadayay waxa uu diiday khatarta fayraska isagoo calaamada caaka soo muuqatayna u saaray daaweyn isaga lagu sameeyey isagoo u hadlayay sida ninka ay siyaasadda iskaga midka yihiin amaba uu kaga daydo ee ah madaxweynaha mareykanka donald trump
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a anu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maantaan idinku hayno dhallinyarada soomaaliyeed ayaa isku diyaarinaya inay door wanaagsan ka ciyaaraan doorashooyinka soo socda ee la filayo inay ka dhacaan soomaaliya warbixin arrinta la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle dhallinyarada soomaaliyeed ayaa hadda cod dheer ku dalbanaya ka qaybgalka miisaska looga hadlaya aayaha soomaaliya gaar ahaana ka doodista qodobada dastuuriga wax kabeddelka lagu samaynayo dhallinyarada ayaa dalbanaya in si gaara isha loogu hayo qodobada xadidaya da'da gaar ahaana afartanka sano taasoo dhallinyarada aan fursad u siinaya ka qaybgalka kursiga madaxtinimada soomaaliya waase mid ku qoran dastuurka maxamed warsame sandhool wuxuu ka mid yahay dhallinyarada arrintaasi muddo dheer isha ku haysay wuxuuna hadda dalbanayaa in aan la dhayalsan dhallinyarada doorkooda maadaama tobaatan shan boqolkiiba soomaal lagu sheega dhallinyaro
cabdiqaadir aad umahadsan tahay fikirka ka sandhool ahaan markaan uga hadlayo xagga dhallinyarada xaqiiqdii dastuurka waxaan aaminsanahay inuu aada u liidayo dhallinyarada ka qayb qaadashada hogaanka dalka marka lagu yidhaahdo afartan sano waa inaad hogaanka dalka iyo wixii ka sare u qaadan kartaa waxay la micno tahay inaad xilligii awoodda iyo kartida aad lahayd iyo taalantiga iyo maskaxda iyo fikirka aad wax ku maamul lahayd inaadan soo gaarin shaqsiyan hadda markaan idhaahdo waxaan u baahanahay iska daa xataa federaalka tii shishe isteedyadii hadda waxay ku daydeen in la yidhahdo qof dhallinyaraha afartan wax ka hooseeya wax ma qaban karo xilka hogaanka oo isteedka bal xeerkaas ila fiirso marka laakiin mid kale waa ka soo horjeedaa in la yidhaahdo dhallinyaradu ha loo qoondeeyo kuraas maya waa kasoo jawabtana ule waxay tahay wadankan dhan ayaa waa dhallinyaro ah hogaanka ayagaa wadahaya ayagaa wax samayn kara ayagaa wax qabsan kara laakiin haddii yidhahdo sida dumarkii tiraha loo tiriyo waxa weye waa lagu xadiday
dhallinyarada ayaa qaba hadda inay muhiim ay tahay ka qaybgalka miisaska looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya warsame ayaan weydiiyey waxa ay ku door bidayaan iyo walaac iyagu hadda u muuqda
wadankii dhan hadda wuxuu noqdo dhallinyaro xaqiiqa marka laga hadlayo ragga hadda hogaanka haaya waa rag dowladdii hore soo gaadhay iyo dad siyaasadda hogaami kooxeednimo iyo qabqabalyaannimo kusoo galay laakiin markii la yidhahdo la jaanqaadista casriga cusub iyo wadamada kale ee adduunka ay noqoto cidda isfahmi karaan maanta inay tahay dhallinyaraan aaminsanahay ha la dhaho aqalka sare iyo marjaca iyo odayaasha hala geeya haa laakiin xagga dhadhaqaaqa siyaasadda haddaba wax xukuumaddan wado xase cali qeer hogaaminaya wax kale maahan waxaa ka dhex muuqda waa dhallinyaranimada ayaa keenaysa xaqiiqdii waxaa kaloo aad u soo dhaweynaya ka mid ahaa ninka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ka ahaa sidoo kale nin dhallinyaraha uu ahaa ayagoo diidan oo dastuurka leeyahayn ma qabanayo ayuu wuxuu ku soo baxay awoodda dhallinyarada oo ku yimi ta kale waxaan leeyahay doorashaa soo dhow miisaska inaan wada fadhiisanno iska hor nimaadno wada hadalno runta laisku sheego waxay ay qaban karaan iyo waxaan qabananaga qaban karno inaan istusno ayaa muhiim ah laakiin markii lagu yidhahdo isla markiiba lixdinkaa loo laabanaya war lixdinkaana la wada ordaysaana dastuurku wada qoran yahay goormuu qabyadiisa ka baxa goormaan dhammaystirayna goormaa cod ka qayb qaadan doonaa cidda codka lala sugaya loo gelin doona soomahan cabdiqaadir dhalinyaro soomahan aniga shaksiyan dhalisandool ahaan waxaan leeyahay dhalinyaradu inay fadhiga ka kacaan misaska hadalka soo fadhiistaan iska daayaan shaqooyinka yar ee mushahriga ee hoqada wareegayaan laakiin fikradahay kusoo bandhigaan aaladaha teknolojiyada iyo social media waa wixii wadanka lagu qaban lahaa dhammaantood way isfahmeen way doodaan hadalla fikriga keenan artikalay qoraan wadankii ka warqabaan meel kasta ayagaa isku furay ayagaa socdo ee fadlan aan isku nimaano miiskan looga armay dalkan
dhallinyarada ayaa rajo weyn ka qabay ka qaybgalka doorasho qofi coda haddii soomaaliya ka dhici karaysa xilligan waana meesha keliya aad isha ugu hayeen iyadoo siyaasiyiinta talada doonayana muddo dheer ay arrintani dhayarsanayeen haddiise la gaaro codii qof soomaaliya dhallinyaradu waxay noqon doonaan doorka koowaad waa runta haddii la yidhaahdo qofii cod ha tusaale qaabka wax loo wado waxaa la yidhi kuraasta baarlamaankaha lagu soo xulo qaab deegaan doorasho ah ayadoo lagu caslaynayo qaabka loo fadhiyo kuraasta ee ka ah waxaana ku jirta in kursi kasta loo casleeyo ama loo qoondeeyo in saddex boqoloo qofood soo gasho markii tusaale an waxaan kasoo galaa beledweyne oo kale ama hiiraan beledweyne kuraasta la geeya marka layihahdo labaatan kursi oo kale waxay noqonaysaa min saddex boqol marka layihahdo waxay tegaysaa lix kun qofood ku dhowaad marka intaas markii cidda la qorayo waayo cidda codeyn doonto waayo cidda meeshaas ka qayb qaadan doonta waayo dhammaan waa dhalinyaro ka yar soddon iyo soddon iyo ka yar weyn marka inay ayaga isa sharxaan oo deegaankay ka soo jeedeen muuqashada ka dhex muuqanayeen ee ayaga kursi soo taagaan yaa u diidaya hal mid ay ka imaan kartaa bis qaabka madashan la sheegaya hadda iyo hogaanadan iyo waxaana socda iyo qabqaabalayaasha hadda jira inay yacni dibandaabiyaan dhallinyarada ay ka reebaan listiga sharxaadda way noqon kartaa laakiin maanta maalin aan ahayn oo xisaabnimo ah wadankan cidda heli doonta boqolkiiba boqol aan dhihi karo waa dhalinyaro wayna sugaysaa ee hala gaaro carwakaas hala gaaro xisaab hala isku furo wadamada wadanka hala isku furo deegaanada hala tago bal odada waxaa qurbaha ka yimi oday wadanka in badan laabta hor fadhiya ha kusoo laabtaan kursi dab waa kasaa dhabtaa laga hadlaya taas
soomaaliya waxaa la sheegaa tira ahaan in toddobaatan shan boqolkiiba ay yihiin dhallinyaro inkastaysan jirin tira koob dhammaystiran oo arrinta lagu dul istaagi karayo cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho aan intaas ku dhaafno heeskaasi aynuugu noqonaysay fanaanada xayaad maydan kooxda fanka ee jib iftin waa koox isugu jirta fanaaniin abwaano iyo weliba jilayaal dhalinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti waxay xooga saaraan wacyigelinta bulshada gaar ahaan waxa ay soo saaraan riwaayado ay dhallinyarada ugu gudbinayaan ahamiyadda kalsoonida waryaheena jabuuti sagaal saciid faarax ayaa wareysatay maxamed barre cabdi oo ah guddoomiyaha ururka jib iftiin ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sababta ay u sameeyeen ururkan horta jib iftin waa dhalinyaro reer jabuutiya oo xaafadda bikaadus degan waxaanu asaasnay wacyaal maaragtay horta filimaanta iyo heesaha iyo fanaaniin bay leedahay abwaaniin bay leeyihiin jilayaal bay leeyihiin koox acteeray leeyihiin marka waa dad isku mabda ah jecel inay wax matelaan jecel inay heesaan xitaa fanaaniin baa jirta aan heesoo sameynay oo aan heesaanigu sameeyey markaas waa dad mabdaa ku midoobay weyaan waxaa kale u badan yihiin jilayaal oo dabcan horta soomaalidu riwaayado yaroo bay maaragtay inta badan matalaan goosgoosa laakiin iminka waxaan matalaa filimaan oo ajandaha waxaa noogu jira inaan filimaan badan maaragtay brogram markaa badan oo filimaan inaan maaragtay isdaba dhigno waxaan sameynay kooxdaasi inay yeelato fanaaniin inay yeelato qayb maaragtay jiritaanka ku fiican oo iyagna maaragtay filimaanta matalo rawaayado yaroo gaagaaban oo maaragtay qosalna waan dhignaa
ilaa hadda maxaad maxaad ilaa hadda qabateen ama tasheen riwaayado ama hadday noqoto filmaan maxaa maxaa ilaa hadda idin saaran
miiska waxaa noo saaran iminka dhowr filim baan matalay ku kaloo filin filimkii ugu muhiimsanaay ugu weynaan iminkaan ku guda jirnay markaan matalayna filim la yidhahdo dan iyo xarragaa isweyday dan iyo xarragaa isdiidan filim la yidhahdo waxaa kaloo miiska noo saaran filim kaloo la yidhahdo magaalo ama waa lagu qurmaa ama waa lagu qormaa isagna maaragtay mawdiciisi ama waa lagu qormaa ama waa lagu qormaa bas markii magaalo waa lagu waa lagu qormaa lagu dhuudhuubtaa ama waa lagu qormaa ma fahmin
waa waa sarbib dabcan magaalo ama waa lagu qormaa dabcan waa waxbaa lagu bartaa waa lagu soo baxaa waa lagu shaqaystaa ama waa lagu dhex qurmaayo dabcan nolosha hamatara lagu noqdaa saasay ka dhigan tahay markaas kooxdu waa koox wacyigelin inta badan dhalinyarada siinayso filinka imika noo saaran waxa weeyaan filinkan aan kuleeyahay dan iyo xarragaa isdiidan markaa dhalinyaradii khaasatan reer jabuuti waxaa dhacday markay dee qofkii iska qaangaadheedeeto in maaragtay dhalinyaradu ay inta badan indhaha u jeedo xagga dowladda la yidhahdo nacam shaqo dowladeed inay eegaan haddana waktigii hadduu kugu saamixi waayo in qofka bini aadankaasi xaq u leeyahay inuu noloshiisa dabaro intuuna nacam dowlad iyo wax noocaas sugayo marka waxaa dhacday shaqooyinkii qaar in iyo hankii qofka inay inay isdiidan yihiin markaa qofkii shaqadii uu hayay inuu ku faraxsanayn xitaa waxaa dhacda mar mar qofku inuu xitaa xaafadda dhanuu galo uu ku faraxsanayn waxaad arkaysaa nin gabadh la hadlayoo leh barwaaqaan galaa ama city hodon baan galaa isagoo bekaduusiska galo kaabaan galaa leeyahay marka waxyaaba noocaasa fashilkaa ay keenta beenta noocaasa iyo qofku inuu isagu kalsooni darra isku rido ama xaafadda u gala ha saluugo ama shaqada u haya ha saluugo ama nolosha uu ku nool yahay ha saluugo dhibaatada marka dambe ka timaado iyo fashilka nacmo ay keento iyaan marka anagu bulshada u bandhignaa
oo markaa bulshada waxaad waxaad ku tirahdaan calaashaan ku qanacsanoo naftaada iyo shaqadaad hayso qofka hadduu shomeer yahay shomeernimadiisa inuu maaragtay aan wax ceeb mayno ku kalsoonaado xaafadda u galo nuucay doontaa noqoto magaalada xalka u dambaysa ee buldhaqo hadduu qofu galo waa inuu meesha u gala ku qanacsanaado inaan qof walba wuxuu yahayba wax ku yahay laakiin haddaad galowno iyo aad ku qanacdo kadibna waa inaad ku qanacdid meesha aad geshid eed maarata ku nooshahay waa inaad ku qanacdid haddiise aad maaragtay aad tiraahid nacam haddaad xaafadaa sheegato bilow noloshaada dib u dhac keentay shaqadaada haddaad sheegatay bilow nacam waxaa jirta oo oo oo ay dad dadka qaar waxay sameeyaan in badan waxaa lagu qiimeynayaa bulshada bulshada bulsho walba dhalinyarada markay hadda soo baxaan oo kale oo shaqan lahayn dhalinyaro kale oo shaqaysay la kulmayaan markaa baa lagu qiimeynayaa hebel ma shaqeeye naga dah noogu yeerinay ama lagulama hadlayaba ama waxaa laga yaabaa inay ka timaado caqabadu dhinaca dadka shaqeeya ama dadka markaas nasiibku dee saaciday jooga meelaha oo waxaa laga yaabaa inuu gaari wato guri qurux badan joogo dhar qurux badan kii maanta soo baxa adiguna weli aad meelahaas cuntadiiba raadinayso laakiin qofka hadduu ogaadaad leedihiin kalsoonidu inay ka weyn tahay wax kastaba haddaad isku qanacdo adigu oo dilaahi tarasaas tiraado waxaan berri baan heli karayaa dadku noloshada waxay ku qiimeeyaan noloshii maanta ku jiraan laakiin berri wax isbedeli karaya kuma qiimeeyaan xitaa maase oon mar idaacadda ka sii daayay fiyadaa jirtay ahayd oon arrinkaa ka hadlayay horta qofku hadduu ku mashquulo siduu rasuulkuba noo sheegay dadka kaa sarreeya haddaad eegtid maddigii xasilooni ma helaysid nacam si ood damaanina u heshid waa inaad dadka kaa hooseeyo inaad eegtid haddii aad caafimaad tahay ood shomeer tahay waxaad eegtaa mid buko oo caafimaadkiiba haynba curyaan xaafadda dhex joogo markaad aragtid waa inaad ku farxid adigu nacam inaad qof caafimaad qaba tahay marka haddii aad shaqo yaroo nacam shaqooyinka markaa liita aad ku jirtid waa inaad waa inaad aragtid qof aan taaba hayn markaad aragtid waa inaad taada ku qanaacid laakiin xagga kaa sarrayso haddii aad eegtid waxaad keenaysaa in maaragtay waxay keensanaysaa in maaragtay aad adigu naftaadii ismashquushid iyo dadnimadaadii iyo waxaad tahay inaad saluugtid kaasi waxa uu ahaa maxamed barre cabdi oo jabuuti ugu warramiyey wariyaha v o eda sagal siciid markanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha cabdiqaadir maxamed mursal samkaab ayayna la socodsiinayaan
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda chelsea ay saddex iyo laba uga badisay kooxda crystal palace oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda chelsea oo doonaysa inay xajisato booska afraad oo hadda ay ku jirta ayaa ka cararaysa kooxaha manchester united iyo wolverhampton oo iyagana aan dabyar soo shidaynin kulamada kale ee dhacay horyaalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kulankii u dhexeeyay kooxaha watford iyo norwich oo kooxda watford ay laba iyo hal ku badisay arsenal iyo leicester city oo wada ciyaarana waxa ay ku kala baxeen barbaro hal iyo hal ah kooxda leicester city oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa iyada lafteeda waxa ay doonaysaa inay booskeeda kusii fara adeegto iyadoo ka cararaysa kooxaha chelsea manchester united iyo wolverhampton kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda manchester city ee kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi ay soo dhoweyn doonto kooxda newcastle united shivil united waxa ay la ciyaaraysaa kooxda wolverhampton wonders westerham waxa ay la ciyaaraysaa banley braton albionna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda liverpool oo ah kooxda sanadkan loo calama saaray horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda valencia ee kubadda cagta ay labiiyo hal uga badisay kooxda real villadolid saltafigo waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda atlantic madrid kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda ketaaf ay martigelinayso kooxda villareal real batis waxa ay la ciyaari doontaa kooxda osusuna halka barcelona oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi ay la ciyaari doonto kooxda sbanyol horyaalka la liga oo la ciyaaray ilaa afar iyo soddon kulan ayaa kooxda real madrid waxay ku hogaaminaysaa toddobiiyo toddobaatan dhibcood halka barcelona oo kusoo xigtana ay leedahay saddex iyo toddobaatan dhibcood atlantico madrid oo kaalinta saddexaad soo ordaysana waxa ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda ac milan ay si weyn uga awood sheegatay kooxda yuventus ee sanadihii dambe horyaalkaasi iska yeelatay kulankan oo ahaa mid weyn oo si aada loo wada sugayay ayaa ka qabsoomay garoonka kooxda ac milan ee sansirio waxaana kooxda yuventus loogu awood sheegtay afar gool iyo laba gool guusha kooxda ac milan ay ka gaartay kooxda yuventus ayaa waxay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta shanaad iyagoo sanadkan doonaya inay sii dhuuqsadaan booskooda ka qaybgalka koobka yurub league kooxda ac milan oo waayadan uu xaalka ku xumaa ayaa xoogaa dhiig joojin ka helaysa ciyaaryahan zalatan ibrahimovich oo saameyn ku yeeshay qolka labiska ee kooxdaasi zalatan oo ku jira waayihii dambe ee xirfadiisa ayaa isku dayaya in kooxda ac milan uu kor u soo qaado kulamada kale ee dhacay ee horyaalka talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah kulankii u dhexeeyay kooxaha leca iyo lazio kooxda kaalinta labaad ku jirta ee lazio oo booqatay kooxda leca ayaa looga adkaaday laba gool iyo gool kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa iyadoo kooxda fiorentina ay la ciyaari doonto kooxda calyari genoa waxa ay la ciyaari doontaa napoli atlanta waxa ay soo dhoweyn doontaa samdoria polonia waxa ay la ciyaaraysaa sosolo rome iyo barma ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambaysa ee caawa ay dhex marayso kooxaha torino iyo breshia wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan dhegeystayaal aynu ku dansanno fanaanka cabdixani xaashi iyo heeskan oo inagu luqay
amran waa dhammayso kolka ay dhaqaaqdaaba timaaheedan dhaariyo dibnaheedan dhuxusha ah hal mar dhowriseedaad dhaygagaad ka qaata amran waa dhammayso kolka ay dhaqaaqdaaba timaaheedan dhaariyo dibnaheedan dhuxusha ah hal mar dhowriseedaad dhaygagaad ka qaata dawaq laga didaayo elitiranna weedheedu dhulkanaan ku nool nahay dhulkanaan ku nool nahay dhif iyo naadir naadir weeya dawaq laga didaayo elitiranna weedheedu dhulkanaan ku nool nahay dhulkanaan ku nool nahay dhif iyo naadir naadir weeya tahay madhaafaan dhanna laga saloogay wax tahay madhaafaan dhanna laga saloogay amran waa dhammayso hargaysay ku dhalato dhinaca akhlaaqdaana dhabti waad ka dhisanto gabadh kula dhigayaana wali hooyo may dhalin amran waa dhammayso hargaysay ku dhalato dhinaca akhlaaqdaana dhabti waad ka dhisanto gabadh kula dhigayaana wali hooyo may dhalin inti dhugashadeeda deemaniya loolbay dhabtii iga dhiganto dhabtii iga dhiganto quruxdoo dhan way u dhalaatee runtii dhugashadeeda dheemaniya loolbay dhabti iga dhiganto dhabti iga dhiganto quruxdoo dhan way u dhalaate dhaqankeeda wacaniyo mataqaano dheerliga dhadhac laguma barane wax tahay madhaafaan dhanna laga saluugay wax tahay madhaafaan dhanna laga saluugay dhaqankeeda wacaniyo mataqaano dheerliga dhadhac laguma barane wax tahay madhaafaan dhanna laga saluugay wax tahay madhaafaan dhanna laga saluugay
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantiyo isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo timaaheedan dheeriyo dibnaheedan dhuxusha ah hal mar dhowriseedaad dhaygaga ka qaabtaa amran waa dhammayso kolka ay dhaqaaqdaaba timaaheedan dheeriyo dibnaheedan dhuxusha ah hal mar dhowriseedaad dhaygaga ka qaabtaa dhawaqlaga didaaciyo elitiranna weedheedu dhulkanaan ku noolnahay dhulkanaan ku noolnahay dhif iyo naadir naadir weeya dhawaqlaga didaaciyo elitiranna weedheedu dhulkanaan ku noolnahay dhulkanaan ku noolnahay dhif iyo naadir naadir weeya dhaqankeeda wacaniyo mataqaano dheerliga dhadhac laguma barane wax tahay madhaafaan dhanna laga salo